afar sano ka hor ardada wax ka barata magaalada tani johar waxa ay waxbarashadooda u raadin jireen magaalada muqdisho iyo wadamo kale oo ku dhowdhow dalka soomaaliya taasi oo ay kala kulmi jireen caqabado kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka dhaqaalaha waxbarashada iyo deegaankaba isbedel ballaaran ayaa laga dareemayaa waxbarashada jaamacadaha ku yaala magaalada tani johar taasi oo ku aadan in ardada kasoo qalinjibisa dugsiyada sare ee magaaladan ay inta badan wax ka bartaan gudaha magaalada tani johar liibaan cabdicasiis maxamed oo ka mid ah ardada waayajooga usoo ahaa isbedelka waxbarashada jaamacadaha magaaladan ayaa inoo waramaya dhalinyarada markii hore sanadihii hadda lasoo dhaafay iyo sanadahan way kala duwan yihiin kuwii horeeto jaamacadaha muqdisho iyo wadamada kaleento shisheeye aadi jireen inta badan hadda magaalada waxaa kusoo badinayo magaalada degmada jowhar waxaa kusoo badinayo jaamacadaha taas oo muhiim u ah dhalinyarada magaalada hase yeeshee sida sidii loo baahnaa ma aha weli waxbaa ka dhiman adi ugu yaraan afar jaamacad saddex jaamacad camalaa ku yaala degmada jowhar waxay u baahan yihiin in la ballaariyo tayo loo yeelo tayadooda la ballaariyo sidoo kaleento ardaydan waxaa la rabaa nin kastoo degmadiisa inuu asiga oo hormariyo sababtoo ah qof walbo dhulkiisa iyo degmadiisa iyo deegaankiisa dadkiisa iyo dhalinyaradiisa asaa dhalinyaradeeda horumarsa deegaan walbo marka waxaa rajeynaa in dhalinyarada isbedel weyn uu imaado dhanka waxbarashada ah sanadahan siduu yahay si wanaagsan sanadka dambe inuu noqdo oo macnaha horumar fiican uu gaaro dalka faa-ida weynaa laga gaaray sababtoo ah nin kasta gurigiisoo joogaa wuxuu shalay cuni jiro cunaa qof dulsaar ma ku ahan teeda kaleento transportation oo magaalada hadda uga baxaaya ma jirto jaamacaddii iyo guriga isku dhow yihiin meel dheer ma isku jiraano waxaasoo dhan ka go-a only keliya wuxuu iska dhiibaa qofka jaamacadda wixii fiiga laga rabo bis iska dhiibaa marka taasna waxay ku timid in deegaankaaga jaamacad aa ku hesho aada muhiim u tahay isbedel ballaaran ayaa laga dareemayaa jaamacadaha magaaladan ku yaala marka loo eego tirada iyo kubaca ardadu ay sameynayaan taasi oo salka ku haysa in ardada wax ka barata dugsiyada sare ee magaaladan ay ku nagaadeen gudaha magaalada tani johar waxna ka bartaan